bismillaah maanta waxaa noo yimid wafdi aad u ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheeh aadan wafdigaasoo isugu jiray xildhibaano qaran iyo xildhibaano koonfur galbeed iyo wasiiro koonfur galbeed hadda si weyn ayaa loo soo dhaweeyey marka isaga iyo wafdigiisii iyo wafdi horey ugu sugnaa magaalada ayaa maxay ahayd soo kulmay odaya guud ahaan odayaashii iyo maamulkii iyo oo la kulmay madaxweynuhu markuu yimid dadweynihii beledka ku noolaa magaalada ku noolaa oo dhan uu la kulmay marka kullay booqasho aad iyo aad dadkay ugu farxeen bay ahayd
waan gartay wafdigiinii hore ugu sugnaa xudur iyo wafdigan kale ee shariif xasan maanta waxaa la yidhi kulamo gaarah ayaad qaadateen bal kulamadaas maxaa looga arrinsanayay arrimihii ceel badasa qaybba ka ahayd kulanka wuu ka ahaa qaybta ugu muhiimsan buu ka ahaa iyo arrimo badan oo gobolka ku saabsan iyo qolooyinka nabadgiidka arrimahoodii marka arrimo aad u fara badan baan ka hadlaynay ay ahayd wakti fara badanna kulankeenii uu qaatay maanta haddana caawadkiis ayaan isugu soo noqonay ilaa haddana kulamadii ayaa noo socdo maxay ahayd arrimahaasna hadde waa guud ahaan arrimaha gobolka ayay ka mid tahay midda aalbeedsana kulli waa ku jirnaa hadduu ilaahay dugudugowda ayaan rajeynayna
waan gartay marka hadda ka hadlidda arrimaha ceel barde bal maxaad iska weydiinaysaan maqaabkii loo aadi lahay baa laga hadlayaa maqaabkii maamulkaas looga hortegi lahaa bal maxaa laga hadlayaa sababbandhihi lahaa sidaa sidaa weeye marka hadda hawshii un baan ku jirnaa weli wadatashigai iyo kulamadaynii iyo wafti aad aad iyo aad u ballaaran baa hore usooda waad la socotaa xildhibaano qarana orjeera ku kala yimid sidoo kale xildhibaano iyo wasiiro koonfur galbeedna horey bay u joogeen hadda wufuudaas culusna maantay kusoo biireen horeyna wafti aad u culus aadna u tiro badan ayaa u joogay marka madaxweynuhu waa dee arrin u yimid bay ahayd wafdiga oo muddada dheer meesha ku sugnaa inay isla hadlaan oo waxyaabaha natiijada kasoo bixi doontana hadduu ilaahay yidhaahdo waan waan idiin soo gudbin doonaa
waan gartay rajo goormee laga qabaa wafdiyadiina isku biiray inaad aadaan ceel barde walaalow aadideedii maxay ahayd ceel barde ma aha wax baasaa u weyn ma aha waa magaalo ka tirsan deegaan ka tirsan deegaanada koonfur galbeed gobolka bokool ka tirsan ma wax problemo hadda maanta naga aliyeyna ma jirin awal tashi iyo faham annaga iyo maxay ahaydoo guud ahaan maamulka koonfur galbeed iyo dawladda dhexe xildhibaanadii kasoo jeeday eeriyadan ayaa wada tashi iyo hawl u socotay hawshiida ahayd ayaanu ku guda jirnaa baan ku yidhi natiijadu markay soo baxdana hadduu ilaahay yidhaahdo idaacadaha waan la socodsiin doonaa